kulan wacan u wanaagsan meel walbaa joogtaan iyo si kastoo lmaqalkan idin soo gaariyaba ku soo dhawaada barnaamijka xulashada wareysyada xilli walba haddana kala ad maqashaan marka laga reebo habeenaba jimcaha
soomaaliyana kii kala gegima ina kala geeye anna gamas haddaan kugu masixi aad ku gubataaye geedihiyo dhulkuba kugu dacweeye aad gorgorinayso xaqoo kuu gufaaciyo ku qabay gabaynganoon daahin idam alle ilaah kuu ganjaab guluf maqaadiir saam iyo garnayl duulayo gurunta kaa aada gudguduudka waa beri wax baas kuu gollayreeye adoo gamasafiidkii rabbigay gelangalkaa yeel alle goorta goorteeda kale kuu gantaaldhowda gulxif iyo bilaawiyo abley gooya hilibkaada gaandhari kujiir iyo boran gubac ku liifsiiya gidaar allamarin iyo ku dhimo gaasiriyo jeelal soomaaliyana kii kala gegima ina kala geeye gurmago-anin gegan iyo allow geed qalalay kaadhig gebigaaba midkaasoo rabbu gaban ha kaa reebin saddexdiba ilaahay ku gooraayihiyo geedka rabbi lebeebshe geengeenle iyo gumud ha kaa yeelo gablan wiila-aaneed allow guriga kuu seex rabbi gegida ceebtiya ku taag goorta laga leexday gisi wayraxasiya ku dila garanta mooryaana yay goola jiftiya dhurwaagolanta kaafuule aar kuu gabada iyo libax kugu guraabaas soomaaliyana kii kala gegima ina kala geeye god curmaani rubaad ka dul god iyo haadaan xun meelaan laga gadoomaynin iyo gebi ka laalaadso aamiin
mar kale kulan wacno wanaagsan oo axad isnay soo geliso saddexda bisha labaad ee februari sannada labaatan labaatan qodobada barnaamijka caawa aan ku soo qaadan doono haddii allah awoodda laga helay waxaa qayb ka noqon doona bannaanbax ballaaran oo ka soo qayb galaan qaar ka mida mas-uuliyiintii madaxweyne axmed ducaale geelle xaaf waxaa maanta ay ka kala dhaceen degmooyin ka mida deegaanada galmudug waxaan idiinsoo kobi doonaa saaxiibkale warar arrintaas la xiriira qodobada kale barnaamijka caawan ku soo qaadan doona waxaa qayb ka noqon doona ciidamada milatariga soomaaliya si gaar maxkamadda ciidamada qalabka sida dowladda federaalk soomaaliya diniin xoogan ayay u dirtay saraakiisha ciidamada iyo askarta ku milma siyaasadda iyo dagaalbadyada waddanka ka dhaca faahfaahin ku saabsan ayaan idiin soo gudbi doona qodobada kale barnaamijka caawan ku soo qaadan doona waxaa qayb ka noqon doona kamaal daare xasan guudtale oo ka mida musharaxiintii diida ka qaybgalka doorashada maalin ka hor kusoo gebagowda dhuusamareeb waxa uu taageerada doorashada ku soo baxay axmed cabdikaari iyo cali daahir ciid waxaan idiin soo gudbi doonaa saaxiib bilo warar arrintaas la xiriirta waxyaabaha kale caawa barnaamij aan ku soo qaadan doono waxaa qayb ka noqon doona maamulka jubbaland ayaa sheegtay in howlgal ay kusoo qabteen xubno ka tirsan dagaalamayaasha al-shabaab in ciidankooda ay ka fuliyeen duleedka magaalada kismaayo iyo caasimada kumeel gaarka ee maamulka jubbaland meelaha sagaalka howlgalkaas uga dhacay ayna wararka ugu dambeeya idiin soo gudbi doonaa khasaare xoogle ayaa ka dhasha qarax maanta ka dhacay muqdisho warar kala duwan ayaa qaraxaasi ka soo baxaya faahfaahin ku saabsan ayaan idiin soo gudbi doonaa qodobada kale barnaamijka caawan ku soo qaadan doona waxaa qayb ka noqon doona madasha xisbiyada qaran ayaa war ka soo saaray doorashooyinkii ku soo gabagabeeyey magaalada dhuusamareeb ee caasimadda galmudug waxayna sheegeen in habeerat doorashadaas ay tahay mid aan loo dulqaadan karin waxyaabihii ku soo baxay iyo fargelinta dowladda federaalka soomaaliya ay ku samaysa doorashooyinkaasi waxyaabaha kale caawa barnaamijka aan ku soo qaadan doono waxaa qayb ka noqon doona xildhibaano ka tirsan labada aqal ee baarlamaanka soomaaliya kana soo jeeda deegaanada puntland waxay wasiirka waxbarashada dowladda federaalka soomaaliya ay ka dalbadeen in meel uu ku sheego shahadada arday wax ka soo barta deegaanada maamulka puntland faahfaahin ku saabsan ayaad gornur maqli doontaan qodobada soo korinta barnaamijka gujureed maqli doontaan xubintaad ka xisaab badneed gabagabada barnaamijka waxaa ku dhagaysan doonteen heystaan haddiyaan islamnahay asluubtii xishoodkiyo ehelkiis jalayo allah kacabsigiine sidaa egaanahaye haddaan la yaragnin ayaan baynu leenahaye ayaan baynu leenahaye
tabinta iyo diyaarinta barnaamijkan oo anigu xasana saaxiibkay cumar axmed raxiim saxiifaha barnaamijka farsameynaya ee waa mar kale iyo xulashada wareysyada ya odaysiya alla yowsheeda yowsheeda
waxaan bedelayaa dhaqankii siyaasadeed ee madaxda dowladda caado ay ka dhigteen in safarro aan loo baahnayn lagu sii socdo haddaad ii doorataan haddaan magaaladan naba keeni waayo baabuurta waaweyneed yaan gadaal ka geli jid la xidhaayo ma jiraayo markaan shabaab ka adkaanno markaasaan baawarta ku raaxaysanaynaa laakiin isuma keeni kartid adoo dagaal ku jira inay jidadka ummadda ka xiran yihiin musiibay adlaytaa isbu musiibay adlaytaa isbu musiibay adlaytaa mana oga musiibay adlaytaa mana ogay qabsaday quraankii miyuu ka lumay miyuu qasif nagu dhaco qasaraha lagu farxaa qaleecad nabadgeliyo miyaa qaybkiiba la nacay
kulan wanaagsan ilana saaxiib lagu soo dhawo barnaamijkan waxaan ku bilaabayaa ee, galmudug si gaara magaalada cadaado oo maanta barnaabax xoogan oo ka dhacay kaasoo lagu taageeraya madaxweynaha cusub ee maalin ka hor lagu doortay magaalada dhuusamareb ee caasimada galmudug ee, axmed cabdi kaariye iyo ku-xigeenkiisa ee, cali dahar ciid baarlamaan ah islamarkaasna ka tirsan gobolka hangaduud waxaa maanta ka dhacay barnaamij ballaaran oo lagu taageerayay eh, madaxweynaha cusub ee galmudug mudane axmed cabdi kaariye iyo ku-xigeenkiisa eh, cali daahir ciid oo maalin ka hor xubnaha baarlamaanka labada ee galmudug ay ku doorteen magaalada dhuusamareeb ee caasimada gobolka galgaduud kadib doorasho halkaasi ka dhacday qaar ka mid a barnaamijyaashan oo socdal ku soo maray ee wadoyinka weyn ee cadaado ayaa ugu dambeyn isugu tegay iridda hore ee maaxisada galmudug ee cadaado waxaan ka qaybgalay mas-uuliyiin ka mid ah maamulka degmada cadaado ee mas-uuliyiin ka mid ah maamulka madaxweyne axmed ducaale geelle xaaf iyo odayaasha dhaqanka ee cadaado halkaas ayuu sida wajira warbaahinta ugula hadleen waxaana sida wajira usoo dhaweeyeen ee maamulka cusub ee hogaankiisa lagu doortay dhuusamare
waxaan bismi llah alxamdulilah wasalaatu wasalaamu calaa rasuuli llahi sala allahu calayh wasalam yaa ayuha aladiina aamanu taqu llah xaqa tuqaati walaa tamuutunna ilaa wa antum muslimuun waxaan soo dhowaynayaa madaxweynaha cusub iyo ku-xigeenkiisa maada axmed cabdi kaariye iyo guddoomiyaha baarlamaanka iyo ku-xigeennadooda doctor maxamed nuud gacal ayaan soo dhowaynayaa maamulka cusub dhammaantood ayaan soo dhowaynayaa cadaado oo la yidhi cadaado lagaama xigo ayaan ku soo dhowaynaynaa dadweynahan bare meesha isku soo dhowaynayaan waxaa la yidhi allow yaa cadaadaya gidha isku cimri dheereeya cadaabkiina aan gelin caanana aan waayin meeshiisaa loogu gebiya ayaan ku soo dhowaynaynaa soo dhowow madaxweyne kii ummadda mideeya allah kaa dhigo kii lagu guulaysta allah kii dhigo dekedda kii noo fura allah kaa dhigo kii dadka mideeya mideeyihii ummadda allah kaa dhigo saasaan leeyahay anigoo ah sheekh axmed cali gees oo ah nabadoonka reer faarooble wakiilkiisa cali xaashi afrax geedi oo odayaasha afkooda ku hadlaya xoghaynta odayaasha saleebaanna ah oo afka ree odayaasha reer xaaji saleebaan ku hadlaya ayaan soo dhowaynaynaa soo dhowaada soo dhowaada soo dhowaada ummadda halkaan isugu tooda ree cadaado qof walba waxaan ku salaamay maqaamka uu ku leeyahay ee uu ku fadhiyo ee uu madaxweynaha ku soo dhoweynayo Een, waxaan leenahay madaxweyne soo dhowow ku soo dhowow dadkaaga iyo dalkaaga een, aad iyo aad ayay kuu soo dhoweynayaan culays iyo fudayd waxaan leenahay ku soo dhowow ree cadaado een, aad iyo aad ayaan kaaga rajaynaynaa maanta meeshii laguu rabay meelaad wax ka gasho meelaad taariikh ka samayn karto meelaad soomaaliya wax uga gashaad joogtaa annaguna waa kugula shaqaynaynaa waxaan ku leenahay barbarka ka baxdaa waa bakayla galeen saasaan ku leenahay soo dhowow madaxweyne iyo madaxweyne ku-xigeen intaba iyo soomaaliya oo dhanna waa soo dhowaynaynaa wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu oo qayb galo een, xafladan ama maaragtay banaanbaxan soo dhowaynta ah oo ay isugu soo baxeen dadka reer cadaado si markaa ay taageero buuxda ugu muujiyaan madaxweynihii shalay lagu doortay caasimadda galmudug mudane axmed cabdi qoorqoor iyo madaxweyne ku-xigeenka een, cali ciid iyo guddoonka baarlamaanka Een, waxaan leenahay madaxweyne soo dhowow een, galmudug ku soo dhowow een, waxay kaaga baahan tahay een, inaad badbaadisid khilaaf dambe galmudug in loo celiyo diyaar uma aha een, khilaaf wuxuu yahay galmudug way soo arkeen waxaan ku leenahay mudane qoorqoor noqo kii maaragtay dadka isku wadi lahaa oo aan midayn lahaa Een, waxaan rajaynayaa haddii ilaahay laga helo in madaxweyne ku xiran een, dowladdii federaalka markaa galmudug ay heshay marka fursaddaas inaysan iska beerdarayn oo khilaaf dambe aysan dhicin waxaan rajaynaynaa haddii ilaahay idmo in maaragtay een, wada shaqayn fiican galmudugna mashaariic fara badan oo ka xayran ay dib u helayso waxyaalahaas oo dhanna loo furi doono marka ummadda reer galmudug waxaan ka codsanaynaa meel kasta oo ay joogaan magaalo kasta inay soo dhoweeyaan madaxweynaha waa mahadsantihiin
wasiirrada maamulka degmada xildhibaannada qaybaha kala duwan ee bulshada ee reer cadaado ee maanta isugu soo baxay inay dareenkooda ku muujiyaan iyo taageeradooda madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug iyo madaxweyne ku-xigeenka oo shalay lagu doortay magaalada dhuusamareeb oo ah caasimadda dowlad goboleedka galmudug waxaan rabaa maanta inaan halkaan idinla wadaagno dareenkii dareenkiina inaan idinla wadaagno waxaan si buuxda u soo dhowaynaynaa doorashada madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug mudane axmed cabdi kaariye iyo madaxweyne ku-xigeenka master ciid labada ninba waxaan aaminsannahay inay yihiin laba nin oo xogogaal u ah dadka reer gelmudug muddana ka soo shaqeeyey ogna xaaladaha gelmudug maanta ay ku sugan tahay waxaana rajaynaynaa wax badan inay ka beddeli doonaan taas waa soo dhowaynta madaxda iyo muxuahaayeen soo dhowaynta madaxdii ka horraysay ee baarlamaanka ee shalay doortay madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka dhammaan si wada jira ayaan u soo dhowaynaynaa intaas kadib waxaan rabaa dadka reer gelmudug meelay joogaanba inaan baaq u diro baaqaas oo ah in ay taageeraan dawladnimada waxaa dhammaaday muxuu ahaaye loolankii siyaasadeed iyo kaambeynkii loogu jiray madaxtinimada gelmudug wuu dhammaaday sideedana kaambeynka waa lagu kala ra'yi duwanaadaa qof wax waa doonaa qofna qof wax waa la jeclaadaa laakiin mar haddii kaambeynku dhammaado waxaa la rabaa oo doorashadu dhacdo in la taageero oo la garab istaago madaxda la doortay intaas ayaa muhiimah dadka reer gelmudugna dhammaan taasaan ugu baaqahayaa madaxda madaxdii hore ee gelmudug sida madaxweyne xaaf iyo muxuahaye sheekh shaakir ayagana waxaan ugu baaqahayaa in ay u turaan dadka reer gelmudug oo ay shalay madaxda u soo ahaayeen inay ka ilaaliyaan khilaaf iyo iska horimaad iyo in wakhtigooda ay ku laystaan ama ka beerdaroobo wakhtigu oo xilligii ay uga faa'iidaysan lahaayeen horumarka iyo horusocodka ay wakhtigooda maxaahayeen uu gaab ka galo ee isqabaqabsiga gelmudug dhexdeeda taa inay dadka reer gelmudug uga turaan ayaan maaragtay u soo jeedinayaa dhammaan siyaasiyiinta gelmudug ka soo jeedana sidaan u soo jeedinayaa aad iyo aad baad u mahadsan tihiin waxaan madaxda cusubna insha allah haddii aan leedn waxaanu ka rajaynaynaa sidayba u ballanqaadeen oo shalay madaxweynaha markii la doortayba uu ballanqaadka u sameeyey dadka reer gelmudug nooc walba ay yihiin koox kastoo ay yihiin iyo si kastoo ay wax u tabanahayaanba in muxuuahayeen gurigooda iyo geedka ay joogaan loogu tago oo muxuahaye lagula xaajoodo tabasho kasta oo ay qabaan taasaan ka rajaynaynaa maaragtay madaxda cusub iyadana dadka reer gelmudugna waxaan u rajaynaynaa midnimo iyo inay gacmaha isqabsadaan iyo inay madaxdooda garab istaagaan aad iyo aad baad umahadsan bismi illaahi raxmaani raxiim awalan ilaahay ayaan u mahad celinayaa marka labaad waxaan u mahad celinayaa dhammaan shacab weynaha reer cadaado ee ka soo qayb galay bannaanbaxan nabadeed ee ay shucuurtooda ku muujinayaan oo ay ku soo dhowaynayaan madaxweynaha shalal la doortay axmed cabdikaariyo qoorqoor iyo madaxweyne ku-xigeenkiisa ciid waxaan leeyahay dadweyne aad iyo aad aad u mahadsan tihiin nuuc kastoo tihiin dhallinyarada haweenka ardayda culummada khiyaarta haydoodayaalka wasiirrada xildhibaanada iyo cid kasta oo meeshan joogta waxaan leeyahay aad iyo aad iyo aad aad u mahadsan tihiin iyo ciidamada amniga sugaaya intaba intaas ka bacdi maanta waxaanu halkaan iskugu nimid inaannu soo dhowayno oo aan u hambalyayno guusha axmed cabdikaariyo qoorqoor doorashadii shalay uu ka soo hooyey waxaan leenahay mudane madaxweyne ku soo dhowow dadka reer cadaada waa ku soo dhowaynayaan dadka reer cadaada waa kuwa hambalyaynayaan waxaanan rajaynaynaa inaa aduguna noqon doonto kii ka soo baxa waxaan ku hadlaynaa shucuubta halkan taagan afkoodaan ku hadlaynaa ayagaan ka turjumaynaa dadkan waxay diyaar u yihiin inay dowladdooda la shaqeeyaan adigana waxaa lagaa rabaa dee maanta mas-uuliyad baa qoorta kuugu jirta ammaano ayaad xambaartay ammaanadaas inaad xafidana waa lagaa rabaa inaad ummadda isku keentana waa lagaa rabaa mideeyo inaad noqotana waa lagaa rabaa kelmaddeenna soo dhowaynta intaas ayaan ugu kaadsanaynaa xildhibaanada iyo wasiirrada iyo dadka iga dambeeya insha allahu la sii doona waxaan sidoo kale u hambalyaynayaa beesha caalamka ee taageertay dhismaha dowladda cusub dalka soomaaliya waxaan ognahay waxaa ka jira oo dhibaata waxaan ognahay maamulka dowlad goboleedka galmudug khilaaf ayaa rigaadiyey muddo badanuu soo jiitamay haddaan maanta wax la dhisin waa ka sii dari laheyd waxa la dhisay marka cid kastoo taageerta cid kastoo taageerta aad iyo aadaan u mahad celinayna ka jara intaas marka cid kasta oo taageerta aad iyo aadaan ugu mahadcelinaynaa Ee, dadka reer galmudugna waxaan leenahay waxaad ogaateen khilaaf waxaad ogtihiin uuna soo baday khilaaf waxaad ogtihiin uuna soo gaarsiiyey waxa maanta la dhisan aan ku tawfiiqno waxa maanta la dhisan qof walba dhinaca uga dhego Ee, dee dowladda la dhisana xilkasnimo iyo dad isku keen iyo midayn ayaa laga rabaa annagana taageeraa laga rabaa wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh
kulan wanaagsan ayaanad leenaha saaxiibayaal xulashada waraajada ayaa dhegeysanaysaan radio adnaha waa la socotaan saaxiibayaal xildhibaano ka tirsan labada aqal ee baarlamaanka soomaaliya kana soo jeeda puntland oo shir shiraad ku qa- muqdisho ku qabtay ayaa waxay uga hadleen khilaafka wasaaradda waxbarashada dowladda federaalka iyo maamulka puntland xildhibaanada kulanka kasoo saabar saxaafiyada ayaa waxaa kaga wada hadleen diidmada wasiirka waxbarashada soomaaliya xildhibaan cabdulaahi goodax barre shahaadada ardada deegaanada puntland iyagoo wasiirka ku eedeeyey in uu burburinayo wadahadallo u socda dowladda federaalka iyo maamulka puntland meeshaan maanta waxaa isugu nimid xildhibaanadii ee federaalka oo ka soo jeeday ama deegaan doorashadooda ahayd puntland waxaan meeshaan ka akhriyi doonaa war murtiyeed uu ku dhan yahay warka aanu meeshaan u nimi maantay Een, war murtiyeed saddexdii bisha february magaalada muqdisho Een, shir la tashi oo qabsoomay soddonkii bishii janaayo labada kun iyo labaatanka laguna qabtay magaalada muqdisho ayaa waxaa isugu yimid xildhibaanada iyo senatarada ku matala puntland golaha shacabka iyo aqalka sare ee baarlamaanka federaalka soomaaliya waxaana diiradda lagu saaray kulankaas xal u helidda dhibaatada haysata ardada soomaaliyeed ee wax een, wax ka barata deegaanada puntland kadib markaan aragnay isku jawaabidda wasiirada wasaaradda waxbarashada heer federaal iyo heer puntland oo ay u dambeysay falcelintii wasiir goodax oo ahayd mid gaf badan xambaarsanayd munaasibna aan ku ahayn xaaladdii taagnayd annagoo og in weli dastuurkii qabya qabyo yahay taasoo keentay inaan si cad looga heshiin wax qaybsiga dowladda dhexe iyo dowlad goboleedyada annagoo og in arrimaha awood wadaagga oo ay ka mid tahay waxbarashada ay tahay in heshiisyo iyo dooxaajood laga gaaro sida ku cad qodobka konton iyo labaad iyo konton iyo afraad ee dastuurka dowladda federaalk ee soomaaliya annagoo og in mas-uuliyadda wasaaradda caafimaadka maaliyadda shaqada iyo arrimaha bulshada iyo khayraad qaybsiga iyo kuwo kale oo heer federaal iyo heer dowlad goboleed ay ku shaqeeyaan isfaham xilkasnimo iskaashi wadahadal iyo hoggaan suuban sida ku xusan qodobka konton iyo labaad ee dastuurka een, halka mas-uuliyiinta wasaaradda waxbarashadu ku fashilmeen arrintaas annagoo garowsan dadaalka ardayda soomaaliyeed oo ay ka mid yihiin ardada puntland oo dhib rafaad ku soo qaatay labayo toban fasal iyaga oo soo maray dhibaato burbur dhaqaale xumo iyo weliba iyagoo aan helin taageero dowladeed haddana ay sugayeen adeegga waxbarashada dowladeed annagoo og in arrintan ay qusayso dhammaan ubadka soomaaliyeed maadaama arrintan ay saamayn weyn ku leedahay mustaqbalka dadka iyo dalka soomaaliyeed annagoo gudanayna waajibaadka dastuuriga ah ee matalaadda deegaan doorashada sida ku xusan qodobka lixdan iyo koowaad ee dastuurka ku-meelgaarka ee dowladda soomaaliya waxaan halkan kusoo jeedinaynaa war murtiyeed qodobaysan Een, qodobka koowaad waxbarashada ardada soomaaliyeed ay ka mid yihiin ardada puntland waa xaq dastuuri ah oo lama taabtaan ah sida ku cad qodobka soddonaad ee dastuurka jamhuuriyadda federaalka mana dhici karto in awooddii iyo magacii dowladda federaalka ay mas-uuliyiinta wasaaradda waxbarashadu ku dhibaateeyaan wasa- een, waxbarashada ubadka soomaaliyeed iyagoo awooddii si khaldan u isticmaalaya qodobka labaad sida uu sheegay wasiir goodax ma jirto xildhibaano iyo senataro ka soo jeeda puntland oo ka caalwaayay puntland balse xildhibaanada puntland waxay dhow- door fiican ka qaateen arrintan xalholideeda iyaga oo la kulmay dhowr jeer oo kala duwan wasiirka waxbarashada xukuumadda federaalka ah iyo wasaaradda waxbarashada puntland iyagoo sameeyey dhexdhexaadin halkaas la isku soo dhowaaday balse wasiir goodax uu burburiyey howlihii dadaalada ahaa ee socday xildhibaanada labada aqal ku jireen oo ahayd inay arrintan xal u helaan sidoo kale xildhibaanada labada aqal ma oga mana maqal wasiiro xukuumadda federaalka ah oo arrintaa u tegay puntland qodobka saddexaad waxaan kula xisaabtamaynaa wasiir goodax arrintan uu sameeyey annagoo adeegsanayna awoodda dastuuriga ah ee la xisaabtanka golayaasha sida ku cad farqada labaad xarafka ba iyo ca ee qodobka lixdan iyo sagaalaad ee dastuurka ku-meelgaarka ah qodobka afraad waxaan la kulmaynaa madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka iyo ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya oo igmaday shaqadan wasiirka si uu ugu adeego ubadka soomaaliyeed qodobka shanaad madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha waxaa mas-uuliyadi ka saaran tahay inay dhacdadan ka qaataan tillaabo u qalanta ubaxa soomaaliyeed oo mooralkoodii iyo mustaqbalkoodii mugdi la geliyey ee qodobka lixaad waxaan ardayda iyo waalidiinta u xaqiijinaynaa in arrintaani ay wanaag ku soo dhammaanayso annagoo kaashanayna qof kasta oo wadaniyad iyo soomaalinimo ku jirto qodobka toddobaad ugu dambayn waxaan ku boorinaynaa waalidiinta iyo ardayda dhibku gaaray inay isdejiyaan jawaabna ay naga sugaan een intaasi waa war-saxaafadeedkii een ay xildhibaanada labada aqal ee puntland ka soo jeeda deegaan doorashadoodu ahna xildhibaanada federaalka u matela puntland ay isla soo qaateen waxaan rabaa in yar inaan ku daro intaan xildhibaanada kale aanay u wareegin een runtii arrintan waxay soo socotay muddo badan sanadkii hore soo bilaabatay horaantiisii een marar badanna waa la soo galay een waxaa ugu dambeysay bishii sagaalaad oo aan runtii een arrintan aan xildhibaanada oo labada aqalba khaas ahaan xildhibaanada golaha shacabku ay dadaal fiican ka galeen runtii wasiir goodax marar badan baa u tagnay si fiican buu noo qaabilay si fiican buu noo soo dhaweeyey si fiican baana arrintan uga wada hadalay war-saxaafadeedka saan ku sheegnayna dadaalkii aan wadnay oo weli aan ku jiray isagoo aan guulaysan wasiir goodax isagaa dib uu noqday inuu ka hadlo midda aan rabo meeshaan inaan ku daro waxay tahay khaladaadka jira dhinacyo badan buu taabanayaa ciyaalkana arrimahooda oo dee masiirkoodu inuu galo isujiidyada isu tuurtuur maaha sidaan haddaba warmartiyeedkan ku sheegnay waxaan rabaa marka halkaa inaan luqdadaa ku daro khaladku wasiir goodaxna hadda dabcan khaladka u weyn isagaa ku jira oo hadda muuqda laakiin khalad kalaa jira oo wasaaradda puntland laftigeeda ay ka jira oo dhinacan ku saabsan taasna khalad ahaan anugu markaan fiirinay iyo dad kale oo arrintan galay waxaan u tiirinay inay tahay agaasimka guud ee wasaaradda waxbarashada puntland isaga oo marar badan isku dayaya inuu arrimahan uu si khaldan ugu turjumo madaxda puntland taasna waxaa la rabaa in tallaabo laga qaato wada jir ah waana arrinta ay xildhibaanada puntland ee u tegi doonaan puntland inay kala hadlaan sidoo kale waxaan u baahannahay in wasaaradda waxbarashada ee federaalku heerkan ee hadda ku marayso in dada ay samayso inay inay arrinta cirka mariso oo laga dhigo arrimo khaldan oo si khaldan loo isticmaalo in aanay soo noqnoqon si aanay usoo noqnoqonna in tallaabada ku habboon ay qaataan madaxda u igmatay inay shaqadan qabtaan hadda waxaa muuqata wasaaradda federaalku inay ku fashilantay inay shaqadan qabtaan marka cidda laga sugayo inay hawshan wax ka qabato waa ciddii u igmatay inay shaqadan qabtaan intaasaan kusoo koobaya waana mahadsantii xubno ka mid ah wasaaradda waxbarashada dowladda federaalka soomaaliya oo shir jira-aad ku qabtay magaalada caasimadda ah ee muqdisho waxay ka hadleen khilaafka u dhexeeya dowladda federaalka iyo maamulka puntland iyo qaabka ay wasaaradda waxbarashada dowladda federaalka soomaaliya xilligan u bixiso shahaadada dugsiyada sare ee ardayda wax ka soo barata ee dugsiyada sare ee wadanka islamarkaasna hootaga islamarkaasna si toosa hoosta wasaaradda waxbarashada dowladda federaalka soomaaliya midowda daladaha waxbarashada soomaaliyeed baa halkan isugu yimid madaxdoodii waxaan rabnaa inaan jeedino ka jeedino shirkan shir jaraa-id iyo aragtidayada waxa ay ku saabsan tahay shirkani wuxuu ku saabsan yahay imtixaanka loo dhan yahay fasalka afaraad ee secondariga dugsiyada sare imtixaankaas loo dhan yahu ku saabsan yahay marka ugu horeysa waxaan salaamayaa ummadda soomaaliyeed guud ahaan bahda waxbarashada iyo bahda iyo waalidiinta iyo ardayda soomaaliyeed guud ahaan say u dhan yihiin waa salaamayaa asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu intaa ka bacdi waxaan rabaa inaan idhaahdo daladaha waxbarashada soomaaliyeed waxay ahaayeen kuwii waxbarashada soo celiyey dalka dagaalkii sokeeye markuu dhacay sagaashan iyo kowdii sagaashan iyo saddexdii wixii ka dambeeyey daladaha waxbarashada ayaa soo celiyey nolosha waxbarasho oo maanta dalka ka jirta noloshaas dalka ka jirta waxay soo wadeen muddo soddon sano ku dhow way soo wadeen waxayna gaarsiiyeen xuduudaha dalka meel kasta oo dalka soomaaliyeed ka mid ah marka laga soo bilaabo boorame ilaa iyo lagu geeyo muxuu ahaa libooya lagu geeyo dhammaan dalka oo dhan bay ku fideen dalladuhu waxayna gaadhsiiyeen waxbarasho waana lagu soo mooday oo maanta waxaad arkaysaan eh, dadka waxbartay iyo mutacalimiinta iyo mas-uuliyiinta maanta dalka jirta intooda badan waxay ka soo baxeen waxbarashadii dalladaha ay ay soo abaabuleen soo bilaabeen bay ka soo baxeen waxbarashadu gobolku ma koobnayn dalladuhuna gobolku ma koobnayn waxay soo abaabuleen waxbarasho aan gobol lahayn oo aan qabiil lahayn oo aan deegaan gaara lahayn ee ummadda soomaaliyeed ay u dhantahay bay soo abaabuleen soona dhammaystireen alxamdulilaahi rabbilcaalamiin markii dib loo a- yabyabay oo dib loo abuuray ee, dowladdii soomaaliyeed waxaa dhacday waxbarashadii gobolladu inay la wareegeen oo ay haddii ilaahay kuu run yahay ay gobol waliba waxbarashadiisii uu gacanta ku dhigay oo markaa dalladihii ee, intoodii badnayd iskuulladii ay dalladuhu abuureen ay maanta u talinayaan gobolladu u talinayaan arrintaasi waxay noqotay guul aad u wanaagsan oo ay ee, dalladuhu ay hambalyeynayaan oo ay bogaadinayaan inay meeshii dalladuhu ay wax dhigeen ay wax ka sii qaado waxna ka sii socdaan beryahan waxaa socotay marka annagoo sidaas u dadaalayna waxaa socotay beryahan meediyaha iyo idaacaduhu waxay ka hadlayeen ee, arday soomaaliyeed oo imtixaan aan gelin oo shahaado loo rabo inay shahaado qaataan iyo diidmo loo diidan yahay oo la leeyahay imtixaanka ha la galo ay baa beryahan socotay dalladaha marka waxa soo farisiya maanta oo soo dhaqaajiya waxa weeye ee, naxariista iyo ay u hayaan bahdii waxbarashada iyo ardadii soomaaliyeed iyo ummaddii soomaaliyeed masiirkeeda ee, naxariista ay u hayaan iyo jacaylka ay u qabaan iyo inaysan mas-uuliyaddaas weli ka tanaasulin inay muxuu ahaa ay ummadda soomaaliyeed ilmaheedu waxbartaan jahlina laga baxo meel weynna la gaaro ee, waxay ahayd mas-uuliyaddii ayse saareen dallado sidaa awgeed waxaana soo kiciyey doodda ka dhex jirta ee, maamulka puntland waxbarashada qeybta waxbarashada galaaska afaraad fronforka iyo haddii ilaahay kuu rayn wasaaradda waxbarashada annaga afar sano ka hor ayaa daladaha loo yeeray waxaana loo sheegay oo wasaaradda ugu yeertay shir ugu yeertay in imtixaanka fonforka la wada gelayo hal shahaadana la qaadanayo waan aqbalnay waxaana nala ka ballan qaaday in dhammaan gobollada dalka oo dhan ay ka qaybgeli doonaan imtixaanadaas hal shahaadana la wada qaadan doono Ee, marna kuma aanaan ballamin waxbarashada soomaaliyeed iyo ilmaha soomaaliyeed waxbarashadooda in la siyaasadeeyo waxaan ku ballannay siday xor u ahaan jirtay maamulada ka hor waxbarashadu inay xor tahay oo haddii ilaahay kuu roon yahay in la hormariyo moogiye aan dib loo dib loo dhigin aanan lagu gorgortamin ee si- lana siyaasadayn waxbarashada ilmaha soomaaliyeed ayadoo taasi ay taagan tahay maanta waxaa taagan in ardadii soomaaliyeed qaarna imtixaan ay galeen oo imtixaankii ay galeen qa- ee, muxuu ahaa een, shahaado ee, dowladdu shahaado inay ku siisay qaarna inaysan gelin oo bannaanka ay taagan yihiin sidiisaba in imtixaan la galo iyo in aan la gelin ee, waxaa u dhexeeya dowladnimo iyo dowlad dowlad dowlad la-aan baa u dhexaysa waagay dalladuhu muxuu ahaa imtixaanada qaadi jireen oo meel walba ay ka qaadi jireen oo ay sidii muxuu ahaa u dhaqmi jireen wasaaraddii waxbarashada waa lagu soo mooday laakiin maanta waxaa taalla oo lagu heshiiyey in muxuu ahaa imtixaankaas la galo waxaan markaa aada uga xunnahay ardada soomaaliyeed oo reer puntland oo shahaadada la ilaa ay hadda imtixaankiina aan gelin iyo heshiis la-aanta ka taagan wasaaradda waxbarashada iyo ee, wasaara labada wasaaradood oo wasaaradda federaalka iyo wasaaradda waxbar ee, puntland maamulka puntland in yacni is-afgarashawaaga ka taagan waxay ahayd imtixaankaas in la wada galo oo ardada soomaaliyeed ay u siman yihiin iyo inaan la wada gelin oo bannaanka laga istaagnaado oo dhammaantood si isku mida loo dhaqo maanta hadda marka haddii ay timid arrintaasi waxaa loo baahan yahay in koow in la xaliyo problemka taagan labo waxaa loo baahan yahay in waxbarashada foomfoorka imtixaankiisa la wada galo oo hal meel lagu wada galo oo oo oo muxuu ahaa ee- ee hal hal system oo oo imtixaana la sameeyo ayadoo la fiirinayo dhammaan loo tixgelinayo shuruudihii imtixaanka lagu geli lahaa sidii in la sameeyo guddi muxuu ahaa imtixaan oo qaran in la sameeyo iyo kormeer joogtaah oo la sameeyo intuba waxay sahlayaan in muxuu ahaa waxbarashada de- ee, waxbarashadu inay noqoto meel hal hal hal wax hal meel laga kontaroolo inay noqoto marka dalladuhu waxay soo dhoweynayaan raacsan yihiinna in imtixaanka la wada galo haddii la wadageli waayana loo helo nidaam oo muxuu ahaa decentralized ah oo qolo waliba imtixaankeeda intay qaadato markaa shahaadada wasaaradda la iskugu yimaado marka annagu waxaan taageersannahay waxaanan rabaa inaan u sheego eh, waalidiinta iyo dadka eh, muxuu aha soomaaliyeed waa dad wanaagsan oo aada u wanaagsan especially dadka reer puntland shacabka reer puntland jacaylka ay jecel yihiin midnimada soomaaliyeed iyo wadajirka soomaaliyeed aad baan waa shacab aan naqaano aada u wanaagsan waxaan isleenahay eh, maamulka reer puntlandna waxaan leenahay waxbarashadu ma gasho gorgortan waxbarashadu ma gasho siyaasad gobolo maamul goboleedyadoo dhanna waan u sheegaynaa inaan lagu gorgortamin oo si- la siyaasadayn waxbarashada ubadka soomaaliyeed inaan la- inaan la siyaasadayn wasaaradduna inay dedejiso in loo helo ardaydaas in loo helo muxuu ahaa shahaado in la helo imtixaan wada jirana la galo la iskuna soo dhoweeyo eh, wasaaradda federaalka iyo wasaa- iyo maamul goboleedyada inay muxuu ahaa go-aan isla gaaraan oo cid walba cid sida lagu maamulayo cidda kale lagu maamulo ayadoo la fiirinayo masiirka ummadda soomaaliyeed iyo ilmahooda caruurtooda la fiirinayo maxaa yeelay annagu markii aan hawshaan hore u soo wadnay waxaa jirtay inaanaan kala saarin dadka gobol gobol uma kala saarin qabiil qabiilna uma kala saarin markhaati bay noo yihiin madaxda maanta dadka dalka u talinaysay ka mid yihiin markhaatina waa noo yihiin Eh, gobollada dalka waxaan ku tegi jirnay kormeer waxaana xaqiijin jirnay waxbarashadooda alxamdulilaahi rabbilcaalamiin haddii maanta maamul goboleedyadii ay soo istaageen waa horumar dalku gaaray laakiin waxaa la rabaa wixii jiray inaan lagu gorgortamin oon la siyaasadayn oo shacabka loo turo oo ilmaha soomaaliyeed loo turo in daryeelka caruurta baa wax walba ka muhiimsan siyaasadda eh, eh, dadka in wax lagu dhisaa la rabaa in dad lagu dhibaateeyo oo dad lagu cunaqabateeyo oo dad haddii ilaahay kuu run yahay eh, eh, eh, yacni mustaqbalkoodii la hor istaago waxay keenaysaa arrintaasi in muxuu ahaa eh, shacabku ay iyo dalladuhu ay dib u fakeraan oo go-aan kale ay soo saaraan oo haddii ilaahay kuu run yahay ay ka tashadaan arrimaha arrintan wax- waxbarashada waxaan aada u bogaadinayaa waxaan leeyahay maamul goboleedyada siday u dhan yihiin iyo wasaaradda federaalkaahi xaqi ha xaqiijiyaan siyaasadda waxbarashada dalka ha xaq- ha- ha xaqiijiyaan isla markaasna ha soo saaraan imtixaan loo wada dhan yahay oo ummadoo dhan ay u dhan tahay annagu marna ma diidin in imtixaan la galo waana ogolnahay ummadda soomaaliyeedna waa ku baraarujinaynaa in imtixaankaas la galo waxaana ku raacsannahay imtixaankaas midaysani sharafta uu leeyahay waxaa ka mid ah in hal shahaado ummaddu ay qaadanayso shahaadadaas inay muctarif tahay haddii ilaahay kuu roon yahay ee, dalka loo aqoonsan yahay een, baa muxuu ahaa een, ayay shahaadadaasi leedahay waxaan taageeraynaa in imtixaanada la wada galo oo dadku ay isku mid noqdaan oo cadaaladda la ilaaliyo oo ilmaha soomaaliyeed cadaaladooda in la dhowro oo cadaaladda loo ilaaliyo ayaan soo ayaan ayaan muxuu ahaa taageeraynaa haddaan dalladihii waxbarashada nahay waxaan ilaalinaynaa siyaasadda wax lagu lagu lagu dhaqaaya mid saxa ma tahay hadday mid saxa ahaan weydo waan ka qaylinaynaa waa ka doodaynaa waxaana rabnaa dala- eh, sidii ay waxbarashada ku socotay wixii ka horeeyey statiska la sameeyey iyo muxuu ahaa iyo maamul goboleedyada sidii ay ku socotay si fiican bay ahayd waxaan rajaynaynaa inaysan uga darin oo ay maanta haddii ilaahay kuu roonyaha u dadaalaan ilmaha soomaaliyeed inay helaan shahaadadii loo baahnaa oo qaran shahaado qaran inay helaan oo ay haddii ilaahay kuu run yahay ay dhibkan ay siyaasadda ay ku qabaan laga saaro waxaan soo dhoweynayaa midnimada soomaaliyeed ee wadajirkooda ee system ka dhexeeya iyo nidaam ka dhexeeya waxa ay ku heshiiyaan inay hirgalaan baan soo dhoweynaynaa waxaan dhiirigelinaynaa oo kale ubadka soomaaliyeed inay waxbartaan ayadoona ayagoon xuduuda lahayn ayagoo aan xuduuda lahayn waxaan kaloo dhiirigelinaynaa waxbarashada in xuduudaha laga saaro waxaan wasiirka waxbarashada ka codsanaynaa in uu xaliyo broblemka maanta taagan in la xaliyo miiska in la isugu yimaado ardada soomaaliyeedna loo dhimriyo loona naxariisto baan wasiirka ka codsanaynaa maamul goboleedyada waxaan ka codsanaynaa inay u dhaganuglaadaan sistemka guud oo jira sida annaguba aan ugu dhaganuglaanay annagoo aan eh, eh, eh, raalli ka ahayn baa naloo yeeray waana naloo micneeyey waana aqbalnay haddii ilaahay kuu rooyo waana qaadanay marka cid walba waxaa la rabaa inay sidaas u qaadato haddii la qaadan waayo oo wasaaraddu awooddeeda ay noqon weydo inay hawshii ayada ahayd oo lagu ballamo ay fuliso waa in dib looga tashadaa oo qolo walba la siiyaa imtixaankeeda oo ay iyagu qaadataa haddii la midoobo oo waxbarashadaas inta loo yimaado lagu midoobana ayadana muxuu ahaa waa waa waa waa soo dhoweynaynaa marka waxaan ku soo gabagabeynayaa shirkayga jaraa'id shirkayaga jaraa'id dalladuhu inay muxuu ahaa ka u- u- u- u- u naxaayaan ilmaha soomaaliyeed caruurta soomaaliyeed iyo inaan rabno wax wanaagsan inay dolka- eh, dalka si wanaagsan waxbarashadiisu ay u socoto saaxiibayaal haddaan markaan dib ugu soo laabano galmudug kamaandaar xasan guud taale oo ka mid ah musharixiinta afarta ee isku bahaystay doorashada galmudug ha yeeshee aan isdiiwaan gelin ayaa sheegay inuu taageera doorashadii uu shalay kusoo baxay axmed cabdi kaariye qoorqoor iyo cali dahri ciid qoradhal uu soo saaray ayuu ku sheekeeyey marxaladii kala duwan ee lasoo maray dhismaha galmudug isagoona sheegay in qaabka dowladda federaalk soomaaliya u wajahday dhinacaasi doorashadaasi ay ahayd mid aan loo dul qaadan karin hadda kadibna ay ka gaashaamo doonaan qarax khasaare xoog leh gaarsiiyey ayaa maanta ka dhacay magaalada caasimadda ah ee muqdisho warar kala duwan ayaa caawa ka soo baxay qarax geystay khasaare isku jir dhimashadii dhaawaca oo ka dhacay inta u dhaxaysa xawo cabdi iyo lafoole ee wadada xiriirsa magaalada caasimadda ah ee muqdisho iyo magaalada afgoy ee gobolka shabeellaha hoose qaraxan oo ahaa miinada nuuca luka lagu aasay waxaa qabsaday gaari nuuca xamur raaxada ah ee loo yaqaana kaareebta waxaana goobjoogeela ay noo sheegeen in qaraxaasi ay ku dhinteen afar ruux tiro intaas ka badan kalena ay ku dhaawacmeen wararka aan ka helino ee muqdisho waxay intaas ay ku darayaan in gaariga minada ay la kacday uu ka yimid dhinaca degmada walaweyn ee gobolka shabeellaha hoose islamarkaasna afarta ruux ee ku dhimatay qaraxaas oo ka mid ahaa ganacsada degmada walaweyn laguna magacaabi jiray allah u naxariistee sakariya macalin xaaji cali barnaamijka intaas waxa uu ku dhayahan waxaan kaga tegay sii bilowga barnaamijka aan idin ballan qaadintaan barnaamijka mid lacan aan dib u kulmi doono waxaan leenahay saaxiibayaal habeen wanaagsan
يا عود علي يا ابو ردين علي عطشين يا ترى عدي يا نسلم نحي اسلوب تيح شوقي يوم اهلك السلا يوم الله تعبسي جنيه
يستغفروا لنا أيام ضيم لنا هاي يستغفروا لنا
أخي يا
ninka ugu indherba dadka ugu ayaan daran ninka ugu indherba dadka ugu ayaan daran
إسقون مقدر أخي يا
يا أدو يا بحنكرة يا أرواح وحسينكرة وفنا إبل كبير كرة يا حبيبي سيدي ورد قدا إنك خايب لينا عفنا قدي ويالك آخرك سجنك
استغفروا لنا استغفروا لنا أخي
dadka ugu ajaandaran
isaguna muqdeen ninka ugu dhimeerba dadka ugu ajaandaran
isaguna muqdeen ahiya
madaxyaa ermanin kara ya amaanada u dira abalyaa ka mari kara
ma ogtihiin in laystaaba waxaa eebaan nacdalay camar qaada waayo allah caasim heliye
استغفروا لنا أهيا ninka ugu ildirba dadka ugu ayaan daran
isaguna muqdeen ninka ugu ildirba dadka ugu ayaan daran
isaguna muqdeen